haatanna waxaan idinku duwayaa falastiin axmed iimaan iyo barnaamijka martida mikrofoonka
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa hindisa sharciyeedka xeerka saxaafadda soomaaliya oo dhowaantan ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya xeerkan saxaafadda ayaa waxa uu ka kooban yahay dhowr qodob oo la xidhiira suxufiyiinta howlahooda xuquuqdooda iyo xukunada markaasi ay mutaysan karaan haddii ay dhacdo in qaladaad ay galaan inta ay howsha ku guda jiraan haddaba qodobadan oo isugu jira qodobo badan oo dhiirigelinaya warbaahinta madaxa bannaan iyo kuwa ay dad badani u arkayaan inay habboonaan lahayd in si kale loo dhigo ama meeshaba laga saaro ayaa waxaan ka waraysan doonaa waxaan ka waraysan doonaa hindisa sharciyeedkan xeerka saxaafadda abukaato cumar maxamed cabdulle cumar dhegey oo ku sugan magaalada nairobi muddana kasoo shaqeeyay soomaaliya waxaan wax ka weydiin doonaa sida uu ula muuqdo xeerkan sharci ahaan iyo weliba saameynta uu ku yeelan karo warbaahinta madaxa bannaan marka ugu horeysa kusoo dhowo abukaata barnaamijka martida mikrofoonka su-aasha ugu horeysan raba inaan ku weydiiye waxay tahay hindise sharciyeedkan xeerka saxaafadda ee dhowaan ay ansixiyeen golaha wasiirada dowladda federaalka ahi saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa saxaafadda sidaase guud ahaan sharcigani uu kula muuqdaa bismillahi raxmaani raxiim faasiin aadaa umahadsan tahay marka hore adiga iyo idaacada v o eda sharcigan guud ahaan horta in la in la nidaamiyo warbaahinta soomaaliyeed waxa waa tallaabo loo baahan yahay oo muhiim u ah in la horumariyo warbaahinta soomaalida ama ha noqoto dhinaca dawladda ama ha noqoto dhinaca publica ama ha noqoto dhinaca dadka meheladan warbaahinta ka shaqeeyo guud ahaanna wuxuu sharcigan qaadanayaa qodobo badan oo ku saabsan maaragtay laga bilaabo saxaafadda dalka cidda maaragtay ogolaashaheeda bixinaysa suxufiga fursadaha rugsada kala noqoshada iyo arrimo badan oo ku saabsan oo saameyna ayuu bixinaya dabcan sharci kasta oo biil ah oo markaas daraafi ah oo baarlamaanka la geedin oo la diyaariyana dhinaca soo diyaariyey keliya laguma daayo waxaa iyadana la geliyaa in loo bandhigo dadka ay ku shaqeynayo iyo sidoo kaleeto dadka kaleeto aqoonta uleh si wixii ku jira oo mugdi mugdi ah iyo madow ah ay uga saaraan sharciganna marka kama duwana shadooda kaleeto uu u baahan yahay dadka aqoonta uleh ama stakeholderska in linta loo bandhiga ay dareenkooda ka gudbiyaan qodobo oo haddii la dul istaago ba mugdi ku jiro u baahan in cadeemo badan laga bixiyo ama dood la geliyana ay ku jiraan marka wuxuu isugu jiraa qaybo fiican oo ah in sharcigan la sameeyo oo warbaahinta oo kala hagaajiya dowladda iyo warbaahinta iyo babligaba dadweynaha iyo qodobo u baahan inaan sidooda lagu daynin dood la geliyo oo maaragtay markaas sida ugu fiican oo ugu hufan waxa maaragtay qodob ah meesha ay uga soo baxaan oo waxtar ula dhibaatana aan ku ahayn warbaahinta dhibaatana aan ku ahayn dowladda iyo shacabka markaa fiirisa hadda xeerkan saxaafadda ama warbaahinta qodobka afraad ee warbaahinta gaar ahaaneed marka laga hadlayo waxyaabaha uu xusaya iyo qeybo kaleoo kaleba waa uu ku xusaya waxay tahay golaha saxaafadda qaranka golahan muxuu yahay maxayse ahayd in uu ku salaysnaado si uu u buuxiyo heerkiisa ku xusan xeerka saxaafadda waxau ka mid yahay qodobada aan markaan akriyay waqti gaabana horta akriyay oo waqti badan ma gelin laakiin qodobada isla markii aan yani arkay in uu yani u baahan yahay in wax laga yiraaho oo argumenta laga sameeyo ubaahan inuu yahay jirta ko horta golahan warbaahinta qaranka ah sharcigan wuu ka dhex muuqdaa laakiin jiritaankiisa isaga naftiisa wuxuu u baahnaa marka hore in la cadeeyo oo lagu dhiso sharciga golaha warbaahinta qaranka sharci la yidhaahdo baarlamaanka inta la horkeeyo in lagu dhiso waa u baahnaa oo askantiisa drafti loo sameeyo kan intaan la sameyna ka hor dhagax kasta oo soo gelaya sharcigan haddii ay sharci kale u baahan yihiin oo ay shardi noqonayso waa uu ka mid yahay golaha warbaahinta qaranka oo sharcigan lafdhabar u ah oo asaga maana la-aantii sharcigan uusan socon karaynin waxay ahayd in sharci asaga marka hore lagu soo saaro oo la yidhaahdo sharciga dhismaha golaha warbaahinta qaranka sharci la yidhahdo in lasoo saaro midda labaad golaha warbaahinta qarankakiisa meel walba adduunyada wuu ka jiraa wadamada annagana lamid ah qaab dhismeedkiisa marka aad fiirisid dhammaantood waa golo warbaahin oo madaxa banaan marka aad fiirisid xarafka ba ee qodobka afaraad ee sharciga warbaahinta oo hadda ay soo saareen golaha wasiirada waxa uu sheegayaa maaragtay golaba golo saxaafad qaran oo hoos tegaya wasaaradda warfaafinta halkaas waxaa ka muuqda in nidaaminta yani warbaahintii soomaalida golihii awoodda u lahaa inuu ka shaqeeyo inuusan madax banaanayn oo uu yahay mid hoos imaanaya wasaaradda warfaafinta meeshaas waxaa kaloo ka imaanaya wuxuu awood badan ku yeelanaya marka aad fiirisid xilka uu qabanayo marka aad fiirisid uu ah inuu isaga maaragtay bixinayo inuu ogolaanshiya bixinayo inuu kormeerayo inuu maaragtay anshax marinayo inuu ka joogayo shaqada waxaas oo dhan marka aad fiirisid awood fara badan ayuu ku yeelanaya marka waxay noqonaysaa madax banaanidii oo waxay arrintaas khatar ku tahay oo warbaahinta soomaalida marka aad fiirisid qaab dhismeedkaas isaga laftiisa shan iyo tobanka xubnood sideed ka mid ah waa waa dawladdii bay ka socdaan oo waxa weye waa saddex ka socota guddiga baarlamaanka ee saxaafadda iyo shan ka socota wasaaraddii warfaafinta go-aan qaadashada golahana waxaa lagu sheegay inay cod haldeeri tahay marka waxaa meeshaas ka muuqanaya shan iyo tobanka xubnood sideed kamida already aqlabiyad waayo go-aankay rabaanay gaari karaan cidday rabaanna way u diidi karaan cidday rabaanna way ogolaan karaan marka compositionka samaynta golahan waa in wax laga bedelaa waxaa jirta qodob kaleo isna ka hadlaaya haddii ay dhacdo in hay-adda warbaahineed ama wariyo dacwad loo helo waxaa ku qoran xeerka saxaafadda soo jeedinta ah in muddadaasi wariyaha ama hay-adda loo haystaahay dacwada aanay shaqayn karin ma la dhihi karaa taas waxay u baahnayd in shaqada iyo dacwada la kala saaro oo dacwaduna ay socoto adeegii ay warbaahintu haysana uu socdo
taas waxa weye waa qodobka afaraad oo hay-adda saxaafadda shisheeye ayaa nidaaminayo faqradiisa af faqradda waa qodobka shanaad weeye faqradiisa afaraad ayaa nidaaminayo oo dhahayo wakiilada hay-adaha warbaahinta iyo wariyaashooda waxaa si kumeel gaara looga joojin karaa shaqada ilaa inta dacwadiisa ka dhamaanayso qodobkan laftiisa waxaad moodaa in awood badan oo ay ku tagrafali karaan golaha saxaafadda qaranka in la siiyey oo qofka markii dacwad mid qofkii la raba ayaadii la raba laga gudbiyo ama waa ama suxufigii la raba laga gudbiyo kadibna markaas yidhahdo dacwa kaa socoto ma shaqayn karaysid marka dhinaca cadaaladda marka laga fiirinayo laba waa la samayn karaa ko in go-aan ay ka gaarto maxkamadda inta ay ka gaarayso shaqadiisa oo sii wato sida adag oo tiri haddii ay taas dhih tahay oo wax kiiska loo haysto oo culus yahay cadeymo badanna lahayo waxaa la weydiisan karaa maxkamaddu iyada oo ah qorta u siman shacabka iyo dadweynaha iyo dowladdaba iyo suxufiyiintaba in la weydiiyo si melgaara in xayiraad loogu sameeyo shaqadiisa waa la weydiin karaa laakiin go-aankaasi go-aan garsooruhu gaarayo oo madax banaan ka madax banaan ayuu noqon karaa muxuu ahaa hay-adda saxaafadda qaranka waxyaabaha kale xeerka uu ka hadlaya waxaa ka mida in la leeyahay wariyaha waa inuu sheegaa cidda uu warka kasoo xigtay haddii loo baahdo taasi ma isleedaha waxay dhibaataynaysaa madax banaanidii saxaafadda iyo hanaankii ay xogta ku helayso warbaahinta laftirkeeda oo qofkii xogta ku siinaya markuu og yahay berri inaad sheegay sidoo kale ay adkaanayso inaad xogba heshid runtii horta waxaa jira sharciga soomaalida oo loo dejiya hadda warbaahinta waxaa la rabaa inuu waafaqsan yahay shuruucda dawliga oo caalamiga standardkooda heerkooda inuu ahaado la gaar ahaan dowladda soomaaliyeed waxay qeyb ka tahay conventionska iyo declarationska caalamiga oo wax ka sameeday oo ay sheegtay inay u hogaansan tahay sida maaragtay dhaaqa caalamiga xuquuqda aadamaha qodobkiisa sagaal iyo tobnaad ee ka hadlaya xorriyadda fekerka iyo ra'yiga oo sheegayo qofka inuu wariyuhu xaq ule qof kasta xaq inuu leeyahay inuu inuu inuu opinion ra'yi yeesho raadsado helo sii gudbiyo xog isagoo aan wax maaragtay restrictions ama cadaadina aysan ku imaaneyn marka marka dhinacaas ka fiiriso waxa waxaa loo baahanya in la ilaaliyo madax banaanidaas madax banaanidaasna waxaa loogu talagalay xaqa dadka ay uleeyihiin inay helaan xogta xataa mida dawladda haysaa noqoto haddii ay rabto waa waa xuquuq dadku ay leeyihiin inay helaan marka haddii la yidhaahdo muxuu ahaa ha lagu xiro in la sheego sooriskii warka laga helay waxaa imaanaysa in dad badan oo xog ay gudbin lahaayeen ka baqa in ay hadii la sheego dhibaata uga timaado darteed ay qariso haddii la qariyo waxay jirayna waxaa imaanaya in mugdigii iyo dhibaatadii ay sii socon karta arrimaha qaarkood
adiga markaa fiiriso sharcigan guud ahaan maxaa isdhihi lahayd waa ay tahay in uu maro hanaan sidee ah muxuu u baahan yahay in laga in lagu daro ama isleedaha waa ahayd in si sidan ka duwan loo dhigo adoo soo koobaya mid guud horta waxaan u qaadanayaa sharci kasta samey marka la sameynayo wuxuu maraa habraac habraacaas oo mara waxa waaye golaha wasiiradu marka ay kasoo shaqeeyaan oo ay soo meel mariyaan waxay usoo gudbiyaan baarlamanka baarlamaanka marka uu yimaadana wuxuu utagayaa guddi arrintaas si qaasa ugu xil saarin ee arrimaha warbaahinta guddigaasi wuxuu sameynayaa in uu u bandhigo latashi dadweyne uu geliyo oo muddo suwada kow iyo labaatan maalmood uu qori kari jiray dastuurka hore kan hadda wuxuu qoraya mawduucya oo isugu yeedhay stakeholderska sharci yaqaanada markaasna markaas taladoodii la tixgeliyo oo la incorporate gareeyo dhaliilaha hadda aan sheegeynina meeshaas way kasoo wada bixi doonaan markaas ayaa markaas marka lagu yaa talooyinkoodii lagu buuxinaya hindisaha guddigaas ayaa siaas ugu buuxinaya guddiga oo baarlamanka ayaa talooyinka lasoo jeediyey marka uu usoo bandhigayo baarlamanka sida uu qoran yahay marka uu sheego hindisaha sharciga dawladda ay wuxuu kusoo jeedanayaa warbixin uu raacinaya uu leeyahay qodobadaas waxaa laga soo jeediyey talooyinkan waa ay soo jeediyeen maaragtay dadka maaragtay saameynta kule ama ka shaqeeya howlaha warbaahinta iyo dadka kaleeto oo sharci yaqaanada ah ama maaragtay howlahan u dhundaloola guud ahaan aniga gaar ahaan hadda marka la weydiiyo waxyaabaha la laga bedelo marka la rabo waxaan dhihi lahaa horta kow golaha suxufiyiinta qaranka in maaragtay sharcigii lagu soo saari lahaa oo ay yidhaaheen maaragtay national media commission act in lasoo saaro sharciga saxaafadda qaranka lagu dhisay naftiisii golaha lagu dhisay saxaafadda qaranka sharciga lagu dhisay in lasoo saaro laba compositionkiisa ama sida uu dhismaayo kakoobnaantiisu inay ahaadaan hay-adaha maaragtay saxaafadda ka shaqeeya sida maaragtay coalitionkan ama isbahaysigan ra'yiga xorta ah waxaa kala jira golaha qaranka ee maaragtay suxufiyiinta waxaa jiro golaha suxufiyiinta ee wakaaladaha iyo hay-adaha caalamiga ah dhammaantood inta sidoo kaleta in lagu soo daro golaha sharci yaqaanada soomaaliyeed somali law society-ga haddii uu jiro jaamacadaha iyo hay-ado kartiinistino oo academic ah oo ka shaqeeya maaragtay journalismka haddii ay jiraan xubno looga soo daro si golahaasi u noqdo golo taya leh aan ujeedadiisu aysan ahayn keliya in maaragtay awoodda dawladda iyo suxufiyiintu meel ay ku loolomaan aysan ahayn ay tahay meel suxufiyiintana xuquuqdooda lagu dhowro warbaahin wax ku oola oo ilaalisa sooma ethicska iyo maaragtay akhlaaqiyaadka looga baahan warbaahintana gaarsiisa marka golahaas in horta saas loo dhiso waan qabaa qodobkan kaleeto oo aan hadda sheegay oo kusuusan qodobka shanaad faqradiisa afaraad awoodda usiinaya dawladda golaha suxufiyiinta qaranka inay si ku meel gaara shaqada uga joojin karaan inta dacwada socoto maaragtay wakiilada hay-adaha iyo iyo shaqaalaha wariyaasha ah awoodda u siinayo in laga joojiyo ayadana maaragtay in qodobkaas la bedelo oo lagu bedelo in shaqadiisa uu sii wadan karo ilaa ay maxkamada go-aan ka gaarayso oo cidaan maxkamad ah inaysan shaqada ka jooji karin sidoo kaleeto qodobkaas laftiisa hadaaitoan ka booday discriminationa ka booqda wuxuu si gaara oo u sheegayaa keliya in shaqada laga jooji karo hay-adaha iyo saxaafadda shisheeye qodobka wax uu nidaaminayo waa hay-adda saxaafadda shisheeye si gaara baad waxaa umalaynaysaa marka in loo beegsanayo kuwaas meeshan oo aan laga hadlin kuwa saxaafadda gudaha in ayaga maaragtay si kumeel gaara loogu joojin karo shaqada in kale sharciga ma sheegayo marka meeshaas lafteeda in discriminationka laga bixiyo hal standard hal hal beeg lagu wada dhaqo shay maaragtay hay-adaha iyo wakaaladaha oo warbaahinta kuwa dibadda iyo gudahan soo jeedin lahaa aada umahadsan tahay abukaato adiga mudan inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka martida microfoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa abukaato cumar maxamed cabdulle cumar dhegey oo ku sugan magaalada london ee dalka britain waxaan wax ka weydiinayay hindisa sharciyaadka xeerka saxaafadda soomaaliya ee dhowaantan golaha wasiiradu ay ansixiyeen waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo sharciyan sida uu ula saan qaadi karo warbaahinta madaxa bannaan ee gudaha iyo dibaddaba tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
waxaad dhegaysanayseen falastiin axmed imaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkii martida mikrofoonka